baani wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobadaad ku maqli doontaan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona weli soomaaliya iyo caalamkaba waxaa ka soconaya dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyadoo maamulka gobolka banaadirna uu samaynayo dibadbax madaxweynaha cusub lagu taageerayo isla muqdisho ayuu maanta ka dhici doonaa barnaamijka waxaad kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan tan iyo markii madaxweynaha la doortay waxaa hoos u dhacay lacagta doolarka ee lagu sarifo shili soomaaliga iyadoo la sheegayo in hadda saaka suuqiyada sarifka ay ku waabariisteen magaalada muqdisho halka doolar lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka markii hore uu dhexeeyey saddex iyo labaatan ilaa iyo afar iyo labaatan shilin soomaali haddaba barnaamijka dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa wararka waaweyn caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dhanka farsamada leyla cabdiraxmaan ayaa joogta anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shino waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada
suaal daweyne dalka yaa iskale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale daaweeya cunku dabagooya cudurkaale danyarta u adeega daadihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale
waad dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada iyo heestaasi daafur ahayd waa su-aal daaweyne dalka yaa iska leh barnaamijka faaqidaada ayaan ku furanay meel kastaad joogtaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyo muqdisho ayaad nagala socotaan haddaba barnaamijka waxaan ku eegi doonaa wadanka soomaaliya iyo wadamada caalamka waxaa ka soconaya dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo madax aad u fara badan oo markaa madaxweynaha u hambalyeynaya haddaba maamulka gobolka banaadir waxa uu qabanqaabinayaa dibadbax isla madaxweynaha lagu taageerayo iyadoo muqdishona laga warqabo maalmihii dambe in dibadbaxyo ay ka soconayeen shacabku ee ciidamadu aad bay isku dhex mariyeen iyadoo la arkayey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo baabuurtooda markaa aan u diideynin shacabka dibadbaxa nabadeed sameynay haddaba xafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitax cumar xaane ayaa qadka telefoon ku jira cabdifitax bal si kooban waxaad nooga hadashaa bal dibadbaxa maanta maamulka uu qabanqaabinayo iyo wuxuu ku saabsan yahay
cabdirasaaq waa mahadsan tahay dibadbaxan wuxuu ku saabsan yahay in lasoo dhoweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo la doortay waad ogeyd in habeenkii la doortay wixii ka dhacday magaaladan oo shacabku iskood inta usoo baxeen ay taageerayeen ay soo dhaweynayeen ay u mashxaradayeen ay u dabaaldegayeen ayuunbuu banaanbaxana qayb ka yahay gobolka banaadir a qabanqaabiyey ilaahay hadduu waxaan rajaynayno si nabadgelyahana ku dhaco lana soo dhoweeyo madaxweyne farmaajo oo ah madaxweyne hore loo tijaabiyey la yaqaano lixda bilow ra-iisul wasaaraha waddanka ka ahaa wuxuu waddanka ka qabtay la og yahay ujeedkaynu kaas weeye waa soo dhoweyn waa damaashaad iyo farxad inaan dhahno madaxweyne soo dhowow shacabkaagaa ku soo dhoweynaya dowladdaad xukunto dowladda hoose ayaa kusoo dhaweynaya iyo dhammaan shacabkeeda iyo maamulkeeda ujeedku intaas weeyaan waaya muxuu marka ka gidisnaan doonaa dibadbaxyadii khamiistii iyo jimcihiiba ka socdayeen magaalada muqdisho kaa oo ahaa in dadku dee si lug ah waddooyinka magaalada muqdisho ay u maraan
kaas wuxuu ahaa banaanbax iskiis usoo laisgu soo baxayu ahaa banaanbax wuxuu ahaa shacabku markay maqleen in farmaajo madaxweyne noqday ay guryahooda ka soo baxeen wuxuu uga duwan yahay kan madaxda gobolka oo dhan baa imanaysa oo lala hadlayaa shacabka oo la taageerayaa madaxweyne farmaajo marka intaaba uga duwan yahay dhammaanna dee shacabku way soo baxayaan ujeedkuna waa dhiirigelin in madaxweynaha lasoo dhoweeyo oo caadiyanba dhacda saas oo kale markii madaxweyne loo doorto in shacabka degmooyinku halkan yimaadaan kadibna ay isku soo baxaan madaxda sare gobolkuna ay la hadlaan waayahay marka dadku ma waxaad u samayn doontaan sidii laydinku yaqaanay in baabuur lagu soo qaado degmo kasta dee astaanta lagu yaqaano ay la timaado goobta dibadbaxa uu ka dhacayo mase dadku iskood ba u imaan doonaan
dadka iskoodna waa u iman karaan degmooyinka fogfogna gawaari bay ku imanayaan oo caadiyan iyagoo calaamadooda iyo astaamaadka lagu yaqaana wata way marka guud baan rajeynaa insha allah umasan dhinaca dhinaca amniga ka waran dhinaca amniga maxaad ka qaban doontaa maxaa isbeddel hoo jiri doona
amnigu waa sidiisii wax dhibaataa kama jiraan waad og tahay xaaladda magaaladu aaday u fiican tahay degeraan fiican baa jirta cadowga ummaddu dee mogtahay asagu waa joogto waa iska joogaa isna waa laga adkaan doonaa insha allah haddii ilaha idno dowladda cusubna waxaan xasinana inay yiino wax badan ka qabato ammaanka insha allah dir way aad aa umahsan tahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdi fataax cumar xalane oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray goordha waxaa idiin soo dayn doonaa arinta ku saabsan lacagta lagu sarifayo shilan soomaaliga ee doolarka lagu sarifayo oo hoosu dhac laga dareemayo suuqyada magaalada muqdisho iyo dadka oo aad uga cabanaya iyadoo dee lacagta shilan soomaaliga ee saddex iyo labaatanka halka doolar lagu sarifayay saaka uu marayo ilaa iyo lix iyo toban kun ilaa iyo toddoba iyo toban kun lacag udhexaysa
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali- barnaamijka faaqidaada wararka ayaan dhegeystayaal een, weli ku guda jirnaa een, quutul- quutul duruuriga magaalada muqdisho waxaa la sheegayaa ama raashinka kala duwan sida burka bariiska iyo sokorta iyo saliidii wixii lamid a weli waxaa la sheegayaa in halkii ay ka marayaan suuqyada magaalada muqdisho hase yeeshee lacagta shiilin soomaaliga ee lagu sarifo doolarka ayaa hoosu dhac een, laga dareemaya oo labaatan kun ayuu halka doolar een, ka hoos maray een, halka kiilada sokorta ama kiilada burkaan halkii weli ay marayso een, shacabku een, aad buu een, taas wuxuu uga keenay een, qayladhaan mid ka mid a dee haweenka ku nool een, magaalada muqdisho kana mid ah een, ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo lagu magacaabo xaliimo ciise een, cawaale ayaa een, nala soo xiriirtay ugu horreyn bal waxaan weydiiyey sababihii ay noola soo xiriirtay sababihi inla soo xiriir horta madaxweynaha cusub oo la doortay waan aad iyo aad aan u hambalyeelaynaa waana salaamaynaa eh, shacabka jacaylkiisa iyo wanaagiisa iyo sida aan aan u haynay maanta midda oo wada farmaajada madaxweyne hadda u- shan iyo labaatanka sano madaxweyne helay idinta maanta uu haysto ma jiro ma fahamti Een, shacabkiina hadda waxaa ku bilaabatay inay eh, de- een, macaashadii eh, eh, meesha u taagan tahay Een, lacagta doolarka lix iyo toban ay marayso saaka oo qof walba oo hal doolar laba doolar suuqa kusoo adeega jira inay dib ula soo noqotay Een, ganacsatadana ay arrintaasi ka socoto lacag wadanka hadda soo gasho ma jirto qof walba oo halkii doolar labadii doolar wax u goy jiray een, in hoos iyo dhulka lala galo Een, taasna waan ka hadlaynaa inuu ka hadlo madaxweynuhu si uu uu shacabka arrintiisa uu ka hadlana waan rajeeyaynaa haddii la yiraa arrinta een, een, shacabku aad iyo aad ay- ay taasi u taabatay saaka hooyooyinku aad ay u cabanayaan jooga waxaan jooga xaafadda wardhigley ma fahanta waa taa marka een, doolarka waxaad ii sheegtay maanta shilin soomaali ahaan in lagu sarifayo halka doolar een, eh, lix iyo toban Lix iyo kun oo toban.
een, shilin soomaali ah Eh, Ah.
een, dhinaca raashinka wax isbedelo miyuusan jirin maya raashinka wax isbedela oo dhacay sidii aan kusoo guda jirna aan kusoo iibsanaynaa dukaamada sidii ay marayaan wax nacaashada dhacay ma jirto adeegii kale oo udaarta ayoo lagu iibsan jiray lacagta kale oo kaashkaana kaashka lix iyo toban hadduu waa qofka hal doolar kusoo guda jiray waxaba laba doolar kusoo guda jiray suuqa way kala soo noqotay waxa shalay xataa dadka lacagta loo sarrifo haddana taleefanaa loo soo diray waxaa leeyahay lacagteeda iisoo celiya aa socoto oo ishaysi saasana waa jiraa ma fahamtay culayskaas maxaa keena marka in n lacagtii doolarkiina n qiimihiisna soomaaliga lagu sarifayo oo hoos u dhaco n qutur daruurigii ama daraashinkiina uu weli halkiisii joogo
wa- waxaa waxaa kalefa ganacsatada lacagta gacanta ku haysata oo kaaska meesha laga soo sarrifo arrintaanu ka socotaa waxaa la rabaa inay dawladdu meel ay ay fariisido lacagta oo tiraado intaas aa lagu sarrifaa dadweynuna la socdo oo wixii dan ugu jirto haddii aan macaashadana loo jibin oo lacagti jabto waa waa shacabka lugooyadiisa iyo dhibaatadiisa masaakiintii lalaa koraa loo soo qaada haddii lugta laga jijabiyo dhibaato waaye mafahan culays ceenkee ah ayay arrintan ku haysaa marka qoysaska culays culays fara badan fara badan fara badan la soo koobi kara intaas lagu haysaa waayahay Eh, maxaad marka n ka shacab ahaanaad ka dalbanaysaan madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya
waxaan ka dalbanaynaa arrintaas horta inuu oo- oo ilaahay horta waxaan la qabtaan leenahay ilaahay waxaan la qabtaan leenahay een, een, maslaxad kheyr qabta iyo si wanaagsan ilaahay waxa ula qabtaan leenahay waa u duceynaynaa jiif iyo soo jeed iyo salaad intaba ilaahay waxaan ku baranay inaan nin cadaalad aan helno ninka aan raadinayna intaasna ilaahay inuuna siiyaan rajaynaynaa hase ahaatee arrimaha shacabka loogu hor imaanayo oo saa loogu galayo inuu ka hadlaan rabnaa inuu ka hadalno oo lacagtaas uu meel fadhiisiyo oo labada dhinacba raashinka la rido ama lacagtii meesha ay ahayd oo oo oo oo- oo wanaagsan in in lagu gooyaa la rabaa hadda banaanbaxyadii ka dhacaayo bari oo kale waxay uga dhacayeen lacagta ay ahaayeen oo kasoo banaanbaxayeen marka banaanbax iyo nabadgelyana ma- meesha ma taalo inaana banaanbax kale aan samayno iyo shiddo kalena ma wanaagsana oo la raado hadda waxaan ka banaanbaxaynaa lacag durba inaan ka hadalno maa shacabkeenna waxaa eh, tartiib ugu sheeg waa ugu si yaroo degan ugu sheegaynaa madaxweyneheena soomaaliya inuu arrintaas uu ka hadlo sida sida ugu dhaqsiyo haddaba
waaya marka goormaad dareenteen n n kororka n ama hoos u dhacan ku yimid n lacagta doolarka n shacabka soomaaliga lagu sirfay shalay jimcihii shalay jimcihii aan dareemay shalay jimcihii oo oo arrintaan lagu bilaabatay saaka waa sidoo kale xalay sidoo kale tayaheed waa waa la iswargeliyey war waxaana waa maxay marka ganacsatadii marna hadday lacagtii caddaanka doolarka markay haysataan cirka geyso mar kalena siday rabtay dadka ka yeesho wax suurtagal ma ahan dadku lacag weli ma helin mushaar ma helin haye weli shaqo ma bilaaban madaxweynuhu ma shaqayn wadalku ma shaqayn in hoos lala galo arrintaas waa arrin oon aad uga soo horjeedno shacab shacabdiya ahaan aan aad uga soo horjeedno waaye
waayahay aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd n xaliimo ciise cawaale oo ka mid ah n haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee hooyooyinka ah aad bay uga cabanaysay n sidaad maqlaysaan n lacagta n doolarka ee qi- shilin soomaaliga lagu sarifayo qiimaheeda aada hoos u dhacday n halka doolar ewel waxaa lagu sarifayey n lacag u dhexaysa saddex iyo labaatan ilaa iyo afar iyo labaatan oo shilinka soomaaliga ah hase yeeshee dee saaka aad buu dee suuqa n uga jabay baa laleeyahay n doolarku n halka doolar wuxuu tegey n lacag u dhexaysa lix iyo toban ilaa iyo n toddobiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka la sheegayo n raashinka qiimihiisa kala duwan ama ascaarta weli halkeedii ay weli ay m- marayso madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayay een, dadku ugu baaqayaan een, in arrimahan uu si dhow uu ula socdo barnaamijka faaqidaada ayaad een, weli la soconaysaan
ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
barnaamijka faaqidaada ayaan een, weli la socotaan qeybihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay een, wadanka South Africa wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ganacsatada iyo Soomaalida halkaa ku nool ay dhigeen magaalooyin ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee wadankaas een, dibadbaxyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya een, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo een, wadanka Suudaan een, gaar ahaan magaalada Khartoumna wararka naga soo gaarayayna waxay sheegayaan munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya een, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyana in halkaa lagu qabtay sidoo kale Turkiga een, ardayda halkaa ku nool oo wax ka dhigata jaamacadaha iyo iskuullada ku yaala wadanka Turkiga iyana waxa ay sameeyeen een, taageero ay u fidanayaan een, madaxweynaha cusub wadanka Canada ayaa sidoo kale ka mid ah een, meelaha dibadbaxyada looga sameeyey madaxweynaha een, Soomaaliya een, haddaba dadkii isku soo baxay waxaa ka mid ahaa een, maryan maxamed aadan oo ka mid ah een, jaaliyadda ku nool een, wadanka canada een, wariyaheena maxamed macalin xasan weydka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray maryanna waxa uu weydiiyey een, isku soo baxooda een, waxa uu ku saabsanaa asalaamu calaykum horta marka ugu horeysa maxamed waa ku salaamayaa fursadan qaaliga ee aad isiisayna aad iyo aad ayaan kugu mahadinaya haddii aad tiraahdo dareenka halkaa north america ha laga hadlo mid horta war lagu soo koobi kara ma aha aad iyo aad ayaan ugu celebrate garaynay aad iyo aad ayaa loogu dabaaldegay welina fara kama qodna oo hadda ilaa iyo torontaan tegaynaa hees ay qaaday walaashay marna saaxiibadeena karuuma oo ahayd waa la noqonayaa dib baa loo noqonayaa ummadii oo dhan ay ku heesaysaa ummadii waa daashay qaxootinimo waa laga daalay okay ah, anyway waxaan halkaan boogaadin iyo iyo iyo iyo dhamaashaad iyo farxad aan ugu soo jeedinaynaa madaxweynaheena cusub farmaajo waa madaxweyne xaq lagu doortay waa madaxweyne shicibka ay doorteen codkii shicibka kusoo baxay runtii dareenkeena mana la tilmaami karaba haddaan anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda magaalada aan deganahay ottawa lagama hadli karo dareenkeena iyo farxadda Eh, dad baaba hadda diyaar oo hadday tikit haystaan soo dhaqaaqi lahaa marka insha allah madaxweynaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo soomaaliyo midowda iyo ummadii oo la isku keeno waa la daalay qur baa lagu daalay annagoo dhan waa soo soconnaa madaxweyne hadda sida lagu doortay dee waa kubowraynaa annaga waa sugaynaa magaaladiioo maaragtay wanaagsanaatay dadkiioo midoobay iyo annagiioo soo soconnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo Waa tahay.
maxamed adigana aad iyo aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaya fursadan qaaliga ah ee aad maanta isiisay aan cid kaleba aan heli karinba Eh, maryan sawir guud naga sii eh, jawiga magaalada iyo sida dadka ay isugu soo baxeen jawiga magaalada maxamed oo haddaan kaaga hadlo wax la soo koobi karaba ma aha damaashaadkii iyo iyo dabaaldegii weli annaga waa noo socdaa hadda mar dhow toronto ayaan tegaynaa toronto ayaa soomaali weyn oo dhan ee soomaali magaca kasta ay sheegata la isugu imaanaya halkaasaa dabaaldeg weyn aad maaragtay ka arki doontaan haddii ilaah yidhaahdo oo uu idinla soo socodsiin doono walaalkeen muxiidiin jaamac oo noo qaabilsan safa- ee, saxaafadda ee, ee, toronto ka hor inta aadan toronto gaarin ee hadda dadka isu soo baxay tiri ahaan intay gaarayaan ma laga sheekeyn karo magaaloo dhan aa soo baxday soomaaliyoo dhan aa soo baxday soomaaliyoo dhan haddana waxaan ku talagalnay inaan la qaybsanno walaalaheen horena way u sameeyeen damaashaad iyo dabaaldeg reer toronto haddana mid aad iyo aad u weyn oo kulli ummadoo dhan ay kasoo wada qayb gasho ayaa lagu tala jiraa oo aan samaynayna as a community as a somali as a maxaa la dhihi jiray annagoo isku duuban halkaasaa la wada tegayaa toronto dadkii halkaa joogo o dhan baabuuroo la wada kiraysana waxaa la aadaa toronto si aan ula wadaagno farxadda iyo damaashaadka iyo reerreynta walaalaheen degan ottawa ay hogaaminayso sacdumo nakaruna iyo maama dalays Eh, fariinta bulshada kula midka ah ee dalka canada iyo wadamada kale ee north america jooga ee aada gaarsiinayso maxay tahay fariinta aan gaarsiinayo waxa ay tahay soomaali waa hal soomaali way midowday gacmaha aan isqabsanno qabiilka aan tuurno aan walaalowno aan meel kasoo wada jeesanno wadankeenana aan dhisano wadanka yaga anaguu loo baahan yahay madaxweynaha waa noo madaxweyne insha allah ilaahay madaxiisa ha raajiyo ilaahay maaragtay ha ku garab galo hawshaan culus uu uu u hayo shicibka haddii qof shicibkiisi uu jecel yahay waxaan u malaynaa dhibaato ma ka imaanayso maxamed ah dhibaato kama imaanayso waa waa la ooyey dad baa ooyey dad baa maaragtay jalbooday wallahi bilahi dareenka maba la soo koobi karaba not only north america ilaa iyo yurub ilaa iyo meel walba ayaa loogu baaqay nabad baan u baaqaynaa ummadda soomaaliyeed walaaltinimo midowno gacmaha isqabsano khalaas
waayahay n aad bay u gubaabaysantay shacabka soomaaliyeed taana waxay ahayd n maryan n maxamed aadan oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool n waddanka n canada gaar ahaan magaalada ottawa aad bay u mahadsan tahay n waddanka maraykanka ayaa ka mid a meelaha n dabaaldegyada looga sameeyey ra-iisul wasaar madaxweynaha jamhuuriyadda n soomaaliya sidoo kale wadamo badan oo ka mid a qaaradda yurub ayaa sidoo kale looga dabaaldegay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka qaybihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay n buur dhuxulo deegaan la yidhaahdo oo gobolka bakool ka tirsan waxaa la sheegayaa ilaa iyo shan iyo toban ruux inay ku- ugu geeriyoodeen curu- cudurka shiban biyoodka oo dad waaweyn iyo dad caruur bay isugu jiraan labaatan ruux oo kale ayaa la sheegayaa in xanuunkan ay hadda la il daran yihiin sidoo kale n magaalada galkacyo wararka naga soo sh- laga soo gaarayeen waxay sheegayaan ciidamada puntland in ay gacanta ay ku dhigeen gaari nuuca xamuulka ah oo ay sheegeen in walxaa qarxa ay kaga shakisan yihiin oo gaarigaasi saaran yihiin barnaamijka faaqidaada intaanan soo xirin een waxaan sheegayaa wararka ugu waaweyn dhanka isboortiga midka xulka wa- waa ciyaarta ugu adag waxa ay dhex mari doontaa galabta kooxda een kubadda cagta ee liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee tottenham kooxaha kale ee waaweyn iyana qaarkood een galabta way dheeli doonaan oo manchester united ayaa ka mid ah iyo kooxda kubadda cagta ee arsenal barnaamijkii faaqidaada ayaa intaas iga dhan oo qodobo dhowrahoo een ku saabsan arrinta een dabaaldegyada loo sameynayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda ayaan kusoo qaadanay goordhow warkii saacadlaha ayaa idinku soo foollo oo bishaare cabdirashiid ay isku diyaarinayso dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad iyo horumar insha allah
waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale
daacadda wabaale wadaniga dadaalaale midka daafacayaale dhiiga kii u daadshaale midka daacadda wabaale wadaniga dadaalaale midka daafacayaale dhiiga kii u daadshaale
kan qabiilka diidaale midnimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale Kandidin hawshaale, kaan lacag ku doorsano, wax kasta u dulqaato, u dhib jiray dhexdiisaale. Kandidin hawshaale, kaan lacag ku doorsano, wax kasta u dulqaato, u dhib jiray dhexdiisaale. Waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale. Waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale.
kan dejiyey aqoonto dadku ka aflaxaano daabaca tacliintaale
Dalaga iyo beeraha kan yaambada u daabto dhaqaalaha.